laba boqol toban u s d arday oo ku qalan bedelita macadka culuumta sharayga ee almanhal iyo xaflad qurux badan weliba lankagobadaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka welibana ardaydu mudiyo baradaayana luuqada carabiga xafladun welibaa ku qeyb galay maalimiinta macadka waalidiin culmaaudiin midowga iskuullada gobolka banaadir iyo marti sharaf shalgadiisan iyadoona goobroog isku hay maamuluhu guud ee macaayida almanhal maamuluhu guud ee macadka almanhal ustaad maxamed maxmuud sheekh aamin maahir iyo weliba ankooriyntiiisu sharaxay ahamiyadda yeelata baradowga luuqada carabiga waxaa sharaf ah inaad kor u qaadid noolaysid luqad alla uu doortay taasoona u doortay inuu kitaabkiisaba uu ku soo dejiyo waxaa sharaf ah inaa maanta aada baratid una dabaaldegtid luqad ay ku soo degtay culumta islaamka sidoo kaleeto waxaa wanaag ay ku jirtaa inaad ku hadashid luqad lagu jeclaan badan yahay allaagtiisa oo ah luqadda carabiga intaas kadib maanta waxaa qalin jibiyey arday aada u fara badan oo ka mid ah ardayda macadka almanhal qeybta carabiga laba boqol siddeed iyo toban arday waaay ardayda maanta qalin jibinayso qaar waa xaadiriin way joogaan qaarna xoogaa way cudur daarteen maadaama jaamacadii waxyaaba ay dhigtaan oo mashquul ay ku jiraan laakiin guud ahaan macadka maanta waxaa ka qalin jibisay laba boqol siddeed iyo toban arday oo dhammaystirtay barashada luqadda carabiga muddo gaaban ayay ku qaadatay inay ku bartaan luqadda carabiga sidoo kale waxaa farxad u ah macadka almanhal inuu maanta sogootiyo dufcada laba-iyo tobanaad ee macadka almanhal waa kuwa si toosa u imaada sidoo kale waxaa farxad u ah inuu sagootiyo dufcadii ugu horeysay qeybta online-ka tiyo dareertii xafladun welibaa goobta ku hadlay haana kumid ee martii sharaftii munaasabada la kacazuumi aanase oo eedan ku sheekayn luuqadda carabiga iyo faa'iidooyinkii xambaarsantaa marka hooyo aan wacyi lahayn macallin aan daacad ahayn sheikhi oon la dhagaysanin saddexdaas sheey waxay keenaysaa in bulshada dhisan ee aadaab ahaan iyo dhinac kasta ka dhisan inay si fudud ku dunto marka idinka waxaa lidinka rabaa luuqadii carabigaa barateen diintii iyo culumtii kale diinta barashadeeda way idiin sahlanaanaysaa maanta waxay ka bilowda ragga barnaamijkan soo diyaariyey ee isku soo duway ee meel u furay ee ummadda raba inay baraan luqadda carabiga si ay diintooda u bartaan waxa weeye waxaad ku samayseen juhdi weyn juhdi adduun iyo aakhiro qofka anfacaya marka dadaalka halkaa ka sii wada runtii waa idiin hambalyeynaynaa waxaan idin leenaha aduu ilahyna insha allahu tacaala inuu kulley ilaahay uu idinka dhigo kuwo wixii ay barteen ee cilmiga ahay sababtoo waxaad ogaanaysaa wax walba oo aada baranayso furay leeyihiin idinku hadda maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiina luuqadii luuqadaha eead ugu wanaagsaneed oo luuqadeenna ahayd eayaad halkan uga qalinjebinaysaan wax walba aad baranaysana waxaa furu ah waa luuqad
gebagabadii xafladda markii shahaadooyin show la gadoonsiiyey weliba dareen show farxadeeda ku hadlay haana ku mid a ardayda qalinjabeediya magacayga waa isxaaq ibraahim raxmaan dhigtana macadka manhal tacliim luqada carabiya alxamdulilah maanta farxadii aad aad u kacsan tahay lama soo koobi kara boqolkiiba boqol insha allah halka kuma soo koobi kara marka waxaan u mahad celinayaa allihii subxaana wa tacaala oo halkan ina keenay magacayga anigoo ku bilaawaya magacayga waa mare cali xaashi oo ku qalan jibisay iskuulka carabiga almanhal dareenkayga waa maanta saa'id ay u faraxsanahay anigoo ku qalan jibiyay luuqada carabiga ka mid ahay ardada ka qalan jibinaysa macadka almanhal ee ku yaala degmada howlwadaag farxadayda aad iyo aad lama soo koobi karo in badanaan kusoo dadaalay waqti badan kusoo bixiyey farxadayda aad iyo aad aan faraxsanahay in maanta heerkan soo gaaro magaalay maybal akhriya nuur cali macalim ka mid ee ardada ka galan jibiyeedii macadka manhal alxamdulilah farxadday maya koobo kor iyada iidaan faraxsana waddo ka dhow sanad iyo labilood oo kaliyaa dhakabaay iyaga maasha allah iyada iyadaan ka faraxsana macadka inaan ka galan jibiy maasha allah macalimiinta iyo maamulahana iyada iyadan ka mahadinagaan ardaydun barati luuqadda carabiga ee xafladda lanqobadi iyayn iska jaraan dufcaddii tumiyo lamaad ee kubay macadka almanhal iyo dufcaddii koowaad ee dhiniga online-ka ee kubaradaay luuqadda carabiga welibana xafladda oo dareertay saacado badan ha ka dhammaatay jawi degan